maxkamadeynta dadkan oo ka dhacday saldhig ciidanka booliska soomaaliya ay ku leeyihiin eerboorka magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo muuqday qof oo kamid ah ka eedeysana ee lagu eedeeyey inay dalka si sharci daraa ku joogeen xeerilaaliyo ku-xigeenka qaranka dr maxamed xasan nuur ayaa soo jeediyey dacwada loo haysta eedeysanayaasha maanta la horkeenay maxkamadda waayo horay waxaan maxkamadda u horkeenay baasaboorada eedeysanayaasha waana kuwaan hadda halkan yaallo maxkamaddu waynala aragtay baasaboor walba oo eedeysanaha leeyahay waxaa ku cad wakhtiga fiisaha la saaray iyo wakhtiga ay fiisaha ka dhacday waxa uu sheegay in mid walba fiisada ayadoo ka dhacday inuu gudaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya joogay uuna ogsoonaa weliba sidoo kale qof walba oo dadkani ka mid ah wuxuu sheegay inuu yahay shaqaalo u shaqeeyo shirkadda lebar link waxa ay dhammaantood mid mid u qireen inaysan haysanin ruqsad shaqaalanimo codsigeenna ugu dambeeyey waxa uu yahay marka in maxkamadda sharafta leh ay eedeysanayaasha u aqoonsato inay ku xadgudbeen faldembiyeedka ku xusan qodobka soddon iyo toddoba xarfihiisa ka iyo na oo ah in ay dhammaantood si sharci darro ah ku joogaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hase ahaatee qareenka difaacaya eedeysanayaasha oo lagu magacaabo abukaate cabdiwaaxid ayaa isku dayiyey inuu difaaco caddeymaha ay goobta la timid xeer ilaalinta dacwadda ku soo oogtay eedeysanayaasha taas micnaheeda waxaa waayey shirkadda leberling iyo shaqaalaheeda waddankan sharc bay ku joogaan oo sharci shaqay ku joogaan dukumentigaa soo gudbiyey waa kuwa halkaas aya ku yaalin doo arki karti heshiisyadaas midkii dhacay amendamentigaa ku xidhan wuxuu tilmaamayaa nuxurka dacwadda maanta laysku haysto oo ah in shaqaalahan
intaa kadib gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuur oo garsoore ka ahaa dacwadda ayaa gabagabadii ku dhawaaqay in maxkamadda ay xukun ku riday toddobailabaatankii ruux ee u dhashay kenya xukunkaas oo isugu jiray ganaax lacageed iyo in dalka ay si deg deg kaga baxaan marka ay lacagta bixiyaan sidaa awgeed labaatan iyo toddobadan qof oo hadda labaatan iyo labo ayna maaragtayna hor joogto oo horteenna maxkamadda horteeda ay taagan tahay oo ugu horreeyo edwen ninka la yidhaahdo miyajiyo ugu horreeyo uuna ugu dambeeyo jema niyanje maxkamadda gobolka banaadir waxay ku xukuntay arrimaha soo socda kow maxkamaddu waxay ku xukuntay dhammaan qof kasta oo toddobiyo labaatankaas ka mid ah toban dollar oo ganaaxa oo maalintii uu bixiyo intii uu sharci la-aanta ku joogay dalka iyo wixii kaleeto oo ku jira dalka gudihiisa ama muqdisho gudaheeda ku jira ama meel kale ku jira na iyagana wuu saamaynayaa waa isku mid weeyaan waxaa maxkamaddu markaa sidaa daraaddeed lacagtaas waxa weye waa inay bixiyaan ganaaxa qof walba uu maalintii toban dollar uu iska bixiyo haddii uu bixi waayo qofka waxaa loogu bedelayaa xabsi oo isla tobankii ah maalintii ah sidii maalintii toban hadii laga qaadi lahaa sidoo kaleetaa loogu bedelaya inuu xiraanaya xabsi uu ku jiray saddex marka ganaaxa iska bixiyaan waa in si deg dega ay uga baxaan dalka si deg deg ah waa inay dalka uga baxaan oo loo celiyo dalkoodii hadday doonayaan dalka inay yimaadaan ay soo abalaygareeyaan
eedeysanayaashan ayaa horay kaga soo muuqday maxkamadda hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa dadkan ku eedeysay in ay si sharci darro ah dalka ku joogeen waa kan taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya jenaraal cabdulaahi gaafo maxamuud oo arintaasi ka hadlaya sidaas darteed shirkadaasi shan bilood ka horee dalka dadkaas keentay iyadoo le waxaan sanaa kuntaraad waa u yeernay waa la hadalnay waa u yeernay waa la hadalnay waa u yeernay waa imaan waayeen waa u naxariisana hadda waxaan dhahna maalintii shantii bilood maalintii toban doolar oo ganaaxaad bixinaysaa qof kasta ayaa kamid wuxuu bixinayaa kun iyo shan boqol shirkadda oo si sharci darro ah samaysay oo dadkiina baasaboorradii ka qaaday immigrationkiina aan soo ogeysiin hadday united nation la lahaayeen kutaada la lahaayeen aan u gudbin qaanadda si gashatana toban kun oo dollar oo ganaaxa ayaa lagu xukumay haddii bixi waayana xabsiyaa loogu bedelaya sidoo kale shirkadii ay u shaqaynayeen kenyaankan la xukumay oo lagu magacaabo labor linti oo dhismaha ka shaqaysa kana howlgasha eeraboorka magaalada muqdisho ayaa iyana lagu xukumay inay bixiso ganaax lacageed oo dhan toban kun oo dolarka mareykanka seenab abuukar maxamed v o a muqdisho